ciidanka kumaandooska soomaaliya ee danab ayaa toddoba tuulo kala wareegay al-shabaab guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab oo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa shalay gobolka shabeellada hoose waxay ka fuliyeen howlgal qorshaysan oo ay kula wareegayeen deegaano ka tirsan gobolkaasi ciidanka kumaandooska soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay ilaa toddoba tuulo waxaana ka mid ah tuulooyinkaasi buulmaskiin sabriye iyo buulbashiir oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee ciidanka danab jenaraal ismaaciil ayaa sheegay in labaatan ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay inta uu socday howlgalka taliya ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ciidanka militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa muddooyinkii dambe waxay gobolka shabeellada hoose ka wadeen howlgal ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay gacanta ku hayeen al-shabaab iyadoona haatan al-shabaab lagala wareegay tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo in muddo ay maamulayeen